dhalinyaradan oo ku nool kaamamka barkacyaasha ee magaalada beledweyne ayaa markii hore waxa ay ka shaqayn jireen dhismaha guryaha dhagaxa ah waxaana hadda soo wajahday shaqo la-aan baahsan kadib markii ay yaraadeen dhismaha guryaha qaar ka mid ah dhalinyaradan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey shaqo la-aantani soo wajahday ayagoo codsaday in shaqo loo raadiyo waxaan codsanayna in shaqo abuur noola sameeyo waxaan qabana ma lahataa xaafadda iska joognaa saanaan baagamuuda siinayo waxaan qabanno aan ka shaqayno in noola sameeyo shaqo abuurtaas aan codsanayna shaqa waan ka shaqayn jirnay laakiin hadda magaaladaaba iska swaamee indhahayba isku haysaa shaqo waa shaqaysan jirnay sida faryaamadaoo kale shaqo dhagaxaan ka shaqaysan jirnay hadda soo buudadii aan balehayn baan bala helayninba marka sidaasaan isaga joognaa xaafid xaafidda iska joognaa waxaan ka qabana malahan inaa shaqa abuur noola sameeya codsanayna hooyinka aan qaban karno sida faryaamadoo kale sida sida mataqaanaaye shaqa dhagaxdii waxaas unbaa ka shaqaysan jirnaa hadda wax kaloon ka shaqaynaynaa naqaano malahan waxaan ka codsanaynaa inaan nala soo gargaaroon wax nala qabto sidaan doonayn noola sameeyeen shaqa abuur inaan noola sameeyele ilaan hadda waxaan qabanno malaha sooma magaaladan ayadaaba iskaaba si kale wax laga qabanaya ma jirto marka inaa shaqa abuur noola sameeyo ka codsanayna ayada shaqa abuur noola sameeyo noola soo dhaqsado waxaa codsanaya inaa inaa kaamka loo soo gargaaro oo wax weliba loo keena jeclaanaya shaqa abuur in noola sameeyo shaqada qabo karo faryaamo ahaato wax kasta ahaato faryaamo ahaato wax kasta ahaato waa qabo karnaa baagamuuto lay jirto xaafadda la iska soo joognaa shaqo kalena oo qabanaa xaafadda lay joognaa bis ayaantaa baagamuuto lay marka hore rooneed dhalinyaradan waxay hadda noqdeen kuwa guri joog ah oo ku nool kaamamka ku yaala magaalada beledweyne maadaama magaalada badi ay yaraadeen gurihii la dhisi jiray